maalmahanba magaalada muqdisho waxaa ka taagan xiisad ku aadan mooshin codka kalsoonida lagu qaadayo guddoomiyaha golaha baarlamaanka oo ay xubno kamid a xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ay golaha dhowaan hor keeneen taasi oo muran ka dhex dhalisay xildhibaanada waxaana saa kala sheegay in kulan arrintaasi la xidhiidha uu qorshaysnaa inuu ku qabsoomo xarunta golaha haddaba wararkii u dambeeyey waxaa inoo haya wariyaha v o e da cabdulqaadir okey oo haatan ku sugan xarunta baarlamaanka soomaaliya islamarkaana khadka si toosa ugu jira cabdulqaadir waa sidee xaalka golahu kulankiisa ma qabsoomay mahadsanid xarunta golaha shacabka guud ahaan waxay ahayd maanta in fadhiga ku yeeshaan xildhibaanada golaha shacabka waxaana jiray ajende kala duwan oo labada dhinac ay wadeen oo la xiriira in fadhiga maanta ay kaga doodaan xildhibaanada mooshinka ka keena guddoomiye jawaari oo cabdali sheekh ibraahim mudeer ugu diray fariinta la xiriirta ajenduhu wuxuu ahaa ka doodida mooshinka codka kala noqoshada guddoomiyaha golaha shacabka halka xildhibaanada guddoomiyaha golaha shacabka ay wateen ajende la xiriira ka hadlida arrinta xuduudka soomaaliya kenya ee la xiriira derbiga amniga magaalada muqdisho aada baa loo adkaya xildhibaanada saakay lixdii aroosimaayay qaarkood xarunta golaha shacabka ay tageen ammaanka waa la adkeeya halkaasi baaritaano gooni ee laga sameeyo ciidamada amisom ayaa si gaara xarunta golaha u hubiyey ammaanka magaaladu way adkaa xildhibaanaduna meelo fog bay kaga soo tegayeen ilaaladooda gaarka waxaana halkaasi soo gaaray xildhibaanadoo keliya iyadoo ay jirto cashirnaantaa siyaasadeed fadhigana aada loo hadal hayo ayaa mar qura waxa wax isbedeleen sideedii subaxnimo kadib markii guddoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh cusmaan jawaari uu gudaha u galay xarunta golaha shacabka iyo xildhibaano aan tira badnayn intaas kadibna waxaa soo hadal baxay in halkaasi muran uu ka dhaca xarunta golaha shacabka dhexdeeda oo la xiriira ciidamo amniga sugaya gudaha ku sugnaa iyo ciidamada la socda guddoomiyaha golaha shacabka sida xildhibaanada qaar ay u sheegeen c o e da balse wax yar kadib waxaa soo baxday in xaruntii golaha shacabka uu ku suganya guddoomiyaha golaha shacabka ciidamo ka tirsan dowladda gaar ahaanna kuwa koofi guduud ayaa la sheegay in xarunta guud ahaan ay gacanta ku hayaan intaas kadibna albaabkii ay ka gelayeen xildhibaanada labada dhinacba kuwa mooshinka wada iyo kuwa kasoo horjeedaba waa laga xiray banaanka ayay ku sugnaayeen ilaa xilligan kula hadlayana xildhibaanada golaha shacabka oo kalaati duwan waxay ku sugan yihiin banaanka xarunta golaha shacabka halka baarlamaanka la gela way xaran tahay guddoomiyaha golaha shacabka ayaa hadda ku jira xarunta baarlamaanka xildhibaanadan oo la hadleen c o eda labada dhinacba waxay isku aadeynayaan in xaruntii golaha shacabka lala wareegay dhinaca guddoomiye jawaari waxay sheegayaan in xukuumaddu ay albaabadii ka xiratay gaar ahaan wasaaradda amniga xaruntii baarlamaankana loo diiday inay galaan halka xildhibaanada mooshinka wadana ay u sheegeen c o eda in guddoomiyaha golaha shacabka uu baarlamaankii xuog ku qabsaday in ciidamo hubaysan oo xaruntii golaha shacabka la galay in hubka lagu soo saartay qeybaha kore ee xarunta dhismaha xarunta baarlamaanka sidaa darteedna loo diiday inay gudaha u galaan oo marka waxaa adag horta saxda ee la xiriirta cidda sida goole gacanta ugu haysa laakiin waxaa ay ogaatay in xarunta golaha shacabka uu ku jira guddoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh usmaan jawaari iyo ku-xigeenkiisa labaad ee mahad cabdallah cawad oo halkaasi ay hadda ku sugan yihiin islamarkaana xarunta golaha shacabka xildhibaano tireer ee gudaha u galay intii kana banaanka ay ku sugan yihiin oo albaabadii waa lasoo qoray waxaa la xaqiijiyeen amisom ay soo hartay albaabadaas islamarkaana amnigu uu khalqalgalay sidaa darteedna amisom ay diideen gudaha loo galo marka laga reebo intii gudaha u gasho waan wax kalaysan gudaha ugeli karaynin oo halkaas hadda ay ku sugan yihiin ciidamada amisom gudaha kusugan albaabada ay xireen marka laga reebo intaa gudaha ku jirto uu ka mid yahay maxamed sheekh usmaan jawaari xuseen waa tahay cabdulqaadir xildhibaanadii hadda ma kala dareereen oo ma ka kala tegeen meeshii ama xaruntii baarlamaanka mise weli waa ku sugan yihiin
xildhibaanadan waxay weli ku sugan yihiin baakinka gaadiidka ku baakintaan xarunta golaha shacabka xildhibaanadu marka laga yimaado kala duwanaanshaha weyn udhaxeeya dabcan iyagu way kasamayaan way hadlayaan siyaabo kala duwan ula hadlayaan waxay isku tuurtuurayaan aadeynta la xariirta xarunta golaha shacabka qaarkood waxay leeyihiinhaysa guddoomiye oo aadeymo u jeedinayaan dhankiisa halka xiliba kalena ay leeyihiin xukuumadii baa xarunta golaha shacabka naga xataa dhinaca guddoomiye jawaara xildhibaanada taageersan dabcan waxay kuu sheegayaan in halkan ay jiri doonaan ila xarunta golaha shacabka banaankeeda ay joogaan inay qoraxda ku suur doonaan sida uu ahmed maalisi xildhibaanada dhinaca dooshinka waday uu kamid ah xuseen carab ciisane wuxuu u sheegay v o a xubnii golaha shacabka laga haysto xildhibaanada loo diiday inay gudaha amnigu aada u yahay laakiin xildhibaanadu had waxay ka siman yihiin wixii dhammaan ay in marka laga reebo ilaa u gasho marka xildhibaanada labada xildhibaanada labada waxay hadda joogaan banaanka qoyskooda qaarkoodna dib ay ugu laabteen oo kalaa deganaayeen xaafadahooda waxayna aada hayeen arrintaa harista in fadhigii maanta uu suurageli waayey waxaana isbedelku daqiiqado kooban uu markii gudoomiyaha shacabka gudaha u gaaray xarunta gudaha shacabka halkaas oo labada guddoon iska sujeeda cidda kursiga fadhiisan doonto oo haddii cabduuli muude uu xarunta golaha tagay in dhinaca mooshinka wareey halkaasi fadhiisan doonaan halka dooda kalena iyo sii jawlaha u galagalaha shacabka dabcan agdulsi ahaado mar ugu dambeyntii mahad cabdalla cawad iyo gudoomiye jawaar ayaa xarunta golaha gudaha u galay oo ilaa hadda ku sugan aad iyo aad ayaad mahadsantahay kaasi waxa uu cabdilqaadir okay wariyaha v o eda magaalada muqdisho oo isagoo ku sugan xarunta baarlamaanka soomaaliya si toosa khadka telefoonka ugu jiray